Qoysaskani barakacayaasha ah oo ku nool kaamka Ifiya Aakhiro oo ku yaala xaafadda Bundoweyn waaxda doonka ee magaalada Beledweyne ayaa xilligan wajahaya xaalado bini'aadanimo oo adag iyadoo ay fooda inagu soo hayso bisha barakeysan ee Rabadaan xaaladaha nololeed oo ay wajahayaan qoysaskani ayaa waxaa ka mid ah raashin la-aan hoy la-aan biyo la-aan iyagoo u baahan in laga gacan siiyo sidii ay u heli lahaayeen raashinka noocyadiisa kala duwan si ay ugu afuraan uguna suxurtaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Rabadaan qaar ka mid ah qoysaskaasi barakacayaasha ah ayaa ka walbaaxiyey baahiyaha guud ee haysta iyagoo codsada in gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo kaamka if iyo anqaro waan ku dhibaataysannahay waxaa jooga agoon waxaa joogo cammo waxaa joogta masaakiin oo danyar ah oon hooy haysanin oo ilaahay waa kuu ron yahay kaniini maanta hal kaniini waxaan ku gadanna hataa aanan haysanin marka arrinkaas afar warkiisa hee kaas ka bax cawada maanta qararafsi la soo leeyahay ma la soo helaa ma la soo ogaa wax wax usashada kara dab usashada karana naguma jiro hawiyadahaas asamafalka waxaan ka codsanaynaa annaga oo dhibaataysan oo kaamkaas joogno hooy haysanin biyo ma haysanin baad aan ku haysanin alla xaggiisa wax iskaga baryo hayno hay-adahaas waxaan ka codsanaynaa in walaalahayna ay noo soo gurmadaano oo dhibaatadayna ayna arkaano oo kaamamka oo diriskayna eh oo ilaahay waa kuu roon yahaye sida wanaagsan iyo sidii sharafta leh wax lagu siinaayo oo annagana aan meesha ku dhibaataysannahay sida sharafta leh sidaas wax lagu siinayo annagana sharaftaas wax nalagu siiyo waa ku hooyganka nagu xun dhibaatadaa gaajaa nagu hayso ilaahay waa ku rafaad xooggana meesha aan ku qabnaa samafalka hay-adaha waxaan ka rabnaa aan ka codsanaynaa si degdeg leh in wax noola soo gaaraan bisha rabadaanne wax walba waa iskaga baahannahay waxaan u baahannahay timir waxaan u baahannahay raashiin waxaan u baahannahay wixin ku afur lahayn mana awoodno mana haysanno magacaygu waa salaado waxaan ka mid ahay kaamka ifiyo aaqaro ee dadka masaakiimankaah oo ku noolaay oo maanta maaragtaaye barakac iyo dad walaalo ahoo maanta maaragtaaye ijaar iska bixi karin intaba e ku baahan oo ku dhibaataysan bishii barakeysneed rabadaan fooda kusoo hayso aan waxba haysanin aan maxay aheyde iska xamaalate e xamaalkiina maanta suuqa uu iska adag yahay intaba waxaan u baahannaha walaalaha muslimiinta iyo hay-adaha samafalka waxaan u baahannaha in laga taakuleeyo iyo waxaan ku afurno oon ku suxuurno intaba naloo siiyo anigoo isumay xuseen maxamed kaamka degan if iyo caaqiro qaado waxaa u baahannahay guryo maadaama uu roobna soo haayo waxaa u baahannahay hooyga inaa noolaga hagaajiyo